bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiinfayla ha ka dhawaada warka hamiignimo ee warsan qodobada shalgadiisan warkaan hamiignimo oo kaka dheega doontan yawayba ku mid ee shirlin ku hadalaya fatahaado webiga shabeelle ee afgooya oo laka qobadi magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta oo horseeday xildhibaano golo shacab ra-iisul wasaare khayre oo khudbad ku jeediy madalla dooxa hedhiis hordhaco lukudeeri colaado deegaanka mareera ee gobolka hiiraan ra-iisul wasaare khayre oo dooxa kala kulmi wafdo ku dareera maraykanka ciidanka hay-adda nisa oo dad xaquuqo qabaday howlgalayo suubiyan meeyo madawiine dani wala usoo ku eri doorashada ha dareerta akhbaaraadka banaanka warkaan hamiignimisan ka dheega doontan nunisin kahaynaya wayba ku mid ee dhibaatada ku teegan wadanka lubnaan tobanaan qof iyo ka dhaawacantay iska dhiyo dhamari booliska iyo dibadbaxayaal
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiignimo axad ebo isniignaha galahayta taariikhdii ka eedanta tuma iyo shanta bilo desembar labada kun tuma iyo sagaalka hana saytinimay bahaayana qodobadii warkaan haddana in diyaar garooba u sugiyo fidsan oo intaasin ku jeedi doon anoo qaalid cabdi ah ka bilaawnay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya iyo mayballa ku qabadee kulanlin ku hadalaya xaaladda degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose kulanku iyo maybaha ku qayb galay qaar ku mid a golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo lin xil saari xaaladda gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye hay-ado deeqbiyayaalka iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose shir kunya shir guddoomiye wasiirka wasaaradda bastada iyo isgaarsiinta teknolojiyada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo mayba inku xoreyntii warbixin xaaladda gobolkaasee gaarhan degmada afgooy linku dhugunsaday guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka koonfur galbeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda damarta iyo khayraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda kuluumaysiga iyo khayraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yamayba iyo tilmaamana intiiya muhiim eta inta gargaar la deersiiyey bulshada ka dhibaataysan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada afgooye hay-ado deeqbiyayaalka ee ku howlgalow gobolka shabeellaha hoose iyo weliba yoo sheegana intiyo ka dadaala doonaan sidii deqyo in deersii lahaayeen afgooye si isku mid ah waanayo inka gurmuda lahaayeen gobolka shabeellaha hoose heliis hordhaco lukudeeri colaadi deegaanka mareere ee gobolka hiiraan warkuuna magaalada beledweyne may bahnayn ku diray bashiir cabdulaahi cusmaan waxaa heshiis hordhaca laga gaaray colaadii u dhaxaysay laba beelood oo ku dagaalamay deegaanka mareero oo hoostaga jawiil oo ka tirsan gobolka hiiraan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo ka hadlay ayaa sheegay dhibka meeshaan ka dhacay markaan maqalnay waa saan u soo kala horreynaba waa issoo daba joognay labada qolo hadda dhibka ka dhex dhacayna waa laba qolo walaalo ah jiijiitan badan iyo iscayscays go-aan baan gaarnay go-aankaas waxaan codsanaynaa in nala ka qaato labada beeloodba waa inay naga qaataana codsanaynaa oo walaalahayna waxaan go'aan ku gaarnay markaan meel walba lugta gelinay meeshiina dad walaalahoo wax kala tabtay ay jiraan meelihii lagu dhintaan tagnay waxaan go'aan ku gaarnay tuuladii labada beelood u dhexaysay in laga guuro tuuladii labada beelood u dhexaysay in laga guuraan go'aan ku gaarnay cidda meeshaas deggan in lagu biiriyo tuuladan kale reer ujeejeenna tuuladan dambe warkeeda ay dhigaan taasna laga guuro maadaama labada beerood dhexdooda ay ku taallo oo mid walba ay ku dheggan tahay laguna dhinto si warka u dhammaado tuuladaas in laga guuro ayaan soo xukunnay in nala ka qaatana waa waa maaragtay waa codsanaynaa walaalihii hawiye kolley cidda ka dheer oo hadda nala jirtay annaga nagu gowracantan saan qabo walaalihii hawiye oo shalay iyo daraad iyo maanta u fadhi waxaan soo waxay soo qaadeen in laga guuro tuuladii labada u dhexaysay labada beerood loo rara tuuladii waddadan dhexdeed ahayd waxaa akhyaartii meeshaan ugu tagan ay noo sheegeen tuuladaas in hadda ka hor laisku qabsaday weli warkeed inaas taagnaay etoobiyaan mar in la geeyey laba ka mid a odayaasha labada beelood ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in diyaar ay u yihiin in la xalliyo waxyaabaha soo celceliya colaadda dhibkii meeshaan ka dhacay oo culimo owdiinka iyo akhyaarta iyo beelaha deggan gobolka hiiraan ay u soo gurmadeen waxay u dhammaatay si jawi fiican go'aan bay rideen go'aankiina labada beelood way wada qaateen wayna isgacan qaadeen ilaahay baan ugu mahadinaynaa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin arrintuna waxay noo maraysaa meel gebagabaa wixii dhimanna labada beelood waxay ballan qaadeen inay iyagu dhammaystirtaan dad isla dhashay oo ay wax yadhi kala gaareen waaye carab iyo ilkaa isqaniina wayna daaween inaannu heshiinay gacanta ismarinay isu hoyannay walaalaheen noo soo hoydeen meeshii laysku haystay oon mareer ahayn la yidhi waa laydinka rari oon oggolaannay sidaasaan caddaynaynaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo ku hadlay afka maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in diyaar ay u yihiin in cid kasta oo wax tabanaysa ay kala hadlaan ilaahay mahaddiisa waay inay arrintii maanta noo gebagabowday oo inoo gebagabowday in heshiis laga gaaray ay ku qanceen labadii qole ee meesha ku dagaalantay annagana ka maamul ahaan waa soo dhowaynaynaa waana aqbalnay waxaana rajaynaynaa go'aankii la gaaray in si deg deg ah loo fuliyo qoladii la yidhi meesha ka guura inay fuliyaan ballantii siday ugu dhaqsaha badan ay u banneeyaan meeshii dhibaatadu ka dhacday dagaalkuna uu ka bilowday ee laysku qoonsaday inay maxaanku idhahdaa meeshaas uga guuraan si walaalahooda kale ay ugu qalbi fiyoobaadaan oo ay maxaanku idhahdaa raalli uga noqdaan eeddi eedan mahadsanyo bashiir mayba waqti dhow furumay kulankii xildhibaano golosha cadka ee baarlamaanka soomaaliya kaasoo horseeday wasiirka warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye kulankunya mayba usa shir guddoomiye ayee guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli sheekh ibraahim muudey maybana xildhibaanada iyo hadda su'aalo weydiihayana wasiir maareeye tumi iyo kow xildhibaanyo dhabaantoon dalbaday inta wasiirka horkooyo maybana la weydiiyey arrimo la xiriira sharciyada warbaahinta qaranka saasoo kale xildhibaanadiiyaka doodaa laha afjara dooda akhrinta lamaad ee sharciga doorashooyinka qaranka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo khudbad ku jeedii madalla tumi i sagaalaad ee dooxa ra-iisul wasaaraha iyo khudbadiis inka horeydi doorka ganacsatada ee badbaadinta bulshada iyo reed indhisooga dalka fursado dalka ku sharciyada ganacsiga dhiirigelin ee dowladdu meelmariyada iyo rajada lagu qabo inti soomaaliya ay naqato jiha adduunka dhan ha ka hiridaan mudane xasan cali khayriye mayba u saacadaya inta markiiye burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya wala shileediye dadkana in badbaada usahaaye ganacsiga gaarka liinleeye oo hadda kasbaday kalsoonida dadka ra-iisul wasaaraha ya sheegay inta dowladda iyo dadaalo xooggan ka biyahayta dhiirigelinta ganacsiga iyo ganacsatada waana iyo insahalahayta maalgashiga soomaaliya sideedun sano laha dhaafi meelmaryaday sharciyada arrintun la xiriira waanayo ku mid ayin maamulka maaliyadda sharciga isgaarsiinta sharciga maalgashiga iyo sharciga la dagaalanka musuq maasuqa haanaasoo dhammaantiyo sahalahayaan inta soomaaliya ay naqata melyo ha ka hiridaan dhammaan ganacsatada caalamka soomaaliya iyo weliba yeelata miisaaniyad eed muhiimin ah waana maybakiyaale xeebta inka dheer qaaradda afrika khayraad sheeweybwa malaay waana sidila fadailinku faa'iidaysana beero macdan iyo shidaal gaas iyo adeegyo kale ra-iisul wasaaraha yamiba saasoo kale khudbadiis usa ka sheegay inta khayraadka soomaaliya ee maalgashiga in baahan yahe horseeda kortay inta dhaqaale soomaaliya iyo si dhaqse ee inkobaca taasoo hagaajiyaasa xaalad nololeedka dadka hoob si wanaagsan linku faa'iidaysada waaniyo suurtagal nagadaasa xoojiyowga amniga iyo cuntooyin roogto ah iyo abuurowka fursado shaqo oo eed in badan horumarka ganacsiga heer qaran iyo mid caalamka iyo iyo ururinta dakli badan iyo kordhiyowka walhasaarowka gudo ra-iisul wasaaraha iyo rajo wanaagsan kumuujiya inta soomaaliya ee nagata jiho cusub oo adduunka haka jihaysadaan sannadaha dareer maalgashayaalka iyo mayba qayb ku qaadayana shileediya reed indhisoobka soomaaliya haabahaato saasoo kale maybayo ku faa'iidaysadayana khayraadka dalkaana soomaaliya waana kaalinta saxda ah ku ciyaaro doonta gobolka iyo adduunka intiis kale intan ku guda badnaa isla wararka ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre iyo magaalada dooxa kala kulamiya xoghaayaha maaliyadda dowladda maraykanka stephen oo ku mid ah madaxda ku qayb galahayta madalla tumi i sagaalaad ee dooxa kulunkan oo dhammari ra-iisul wasaaraha iyo stephen yarlin ku hadalay dardargeliyowga barnaamijyada deen cafiyowka ee gabagabada marahaya ee doorka dowladda maraykanka ku maridhaliyowka dadaalada dareera dowladda maraykanka iyo ku mid ee dowlado saaxiibada dhabla'e soomaaliya waana ka caawiyahay dareed indhisoobka hay-ado dowladeed kulankan iyo qayb ku e kulamadii ra-iisul wasaaraha luwaaladi qaar ku mid madaxda ku qayb gala hayta madalla dooxa mudane xasan cali kheyre oo shalay ku qayb galay furitaanka madalla dooxa iyo geega khudbad ku jeedii madalla oo sanadkun lingu hadalaha ajantayaal muhiim ah ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ee ku howlgala gobolka gedow iyo howlgalo weyba kusuu biyeena degmada beled xaawe iyo tuulooyinka hooseeda iyadoo howlgalladaas ku qabadi dad fara badan talyaanisa ee gobolka gedow iyo howlgalkun hogaamiya iyo sheegay intii howlgalkun laxa ku qabadi dadlidka ee amniga haanaso inaska jareen xubno ku tirsan al-shabaab iyo haanoo ku ganacsada maandooriyaha taliyaha nisa ee gobolka gedow cali iyo warbaahinta kala hadali beled xaabiyo sheegay intay howlgallada gaarka linkafuliya tuulada hareeri laha kuqa qabaday nanlaka maga dhabow xareed xareed maxamed kaaso dhuumaalaysi ku roogi tuuladaas saasoo kale degmada beled xaabiyo laha ka bandhigay radlaka eeday intii ku ganacsadaayo maandooriyaha aanase howlgallada laha kuqa qabaday maybana taliyaha nabad sugidda ee gobolka gadowse sheegay intay howlgalku iyou sii wada doonaan degmada beled xaab ee gobolka gadiyo maybayo ku mid ataa degmooyinka mararka qaar iyo ku dhiyaayeen falaal amniga lidka ee waana mayba hore dhinka dilay dad iyo ku mid ayay nabad doonayaal madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo si kulan ku hadalay doorashada la filaha intiya ku dhiida soomaaliya sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka ku doodaha iyo muuqafka puntland ee sharcigaas madaxweyne deni iyo weliba uuse sheegay inta ilaa iyo hadda lahambadhigna qorshe cad iyo jadwal shaqo soomaalidii inqob sooma korta doorasho hal qof iyo hal cod ah intaasay uuse ka daray inti puntland qabiyan ku haylan hoolo iyo noocyada doorashada iyo wadaan guddiyada doorashooyinka heer federaal meelo warkaasay ka dhugunsada haytaan idaacadda warsan ee stuudiyaha magaalada baydhabo dhiniga iyo akhbaaraadka banaanka iska dhiyo un dhexeeya booliiska la dagaalamo rabshado iyo banaanbaxayaalka ku dareera dowladda oo ku dhiya caasimada wadanka lubnaan ee bayruud iyo weliba ka dhaawacmay tobnaan tobnaan qof gobroogayaal iyo sidaasay sheegay qulqulatadun iyo bilaabatay xilli dibadbaxayaalka iyo ha ka warameyn inta rag afka hadduu wadi oo dibadbaxayaalka ha ku horjeeda qulqulatada iyo bilaabatay xilli banaanbaxayaalka iyo ha weerareen rag afkaha duubadi oo binaanbaxayaalka ku horjeeda markiiyo iska dayay intiyo seedan fagaaro indhow baarlamaanka booliiska kelidii sunta dadka ilmada kusheenasa meelasay oo dadka binaanbaxa suubiyayan iyo tuuraayan shiidad saasoo kale labaatan askariya ka dhaawacantay dibadbaxayaalkaiyo salka ka haaya maamul xumada iyo dhaqaalaha kooxda hoggaanka hayta iyo mayba bilaawday bili oktoobar dhacdooyinka sabtida iyo mayba ku mid haayeen banaanbaxayaalkan iyo salka ka haaya maamul xumada dhaqaalo ee kooxda hoggaanka hayta iyo mayba bilaabatay bili oktoobar dhacdooyinka sabtida iyo mayba iyo ku mid ayiina qulqulotooyinka inku xumaaya ee dalkaasay ku dhiyi tan iyo markiiyo bilaawadeen banaanbax ballaaran maybana banaanbaxyaalkaiyo dalbadahayna intuuse iscasilo ra-iisul wasaaraha sacad alxariir haabahaabta wadahadallada la kafadaa inta laka dhisa xukuumad cusub iyo weli linka guulaysana booliiska la dagaalamo rabshado iyo ciidamada ammaanka iyo iyadoo tiro badan lindaad gureey gudo magaalada bayruud iyadoo bursadahan dadka suubiyo banaanbaxayaalka waana yoolo dhiyahayaan budad haanoo kalan iyo hireen maybana saasay ha ka warantay wakaaladda wararka ee rotaris qaar ku mida dad banaanbaxa suubiyaha iyo iskadayaha intiyo ka guduban shirqoolkun lindhiki inti dadka ku reeba intiyo diiran baarlamaanka iyo dhismooyinka dowladda iska dhiyaw kuuna mayba dareera ilaa iyo hamiinka sabtiga banaanbaxayaalkun ya ahaani inka badanaay ee laka araga waddanka lubnaan inku badan tuman sana waana mayba ku qayb qaadahaya dhammaan dadka haysada mabaa'diida shal duwan arrintunya inka dambayti dhammaadkii dagaalkii sokeeye ee burburka badan jeysaday ee ee us burburka badan jeysaday ee dareeray inta indhexayti kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii iyo kun sagaal boqol iyo sagaalankii maybana saasoo kale qayb ku haayana maybana dibadbaxayaalka qayb ku haayay dhammaan dadka rayidka ee ka nool dalkaasay banaanbaxyaalka dadka suubiya iyo weliba iyo ku xanaaqsan yihiina intiyo ka guul daraysada intiyo walkuqabadan dhaqaalo iyo sicirka oo sare nkahi shaqolaan bahsan oo lagu dareemahay dalkaasay iyo adeegii bulshada oo xumaaday iyo musuq maasuq dalawaad shooyamayba ku mida inti laha afjaro musuq maasuqa dowladda iyo nidaamka siyaasadeed iyo inti la suubiyo golo wasiiro kamada bannaan madhabkun madhabkun wadahadallada dhammari madaxweynaga meyjal iyo dhiniyada baarlamaanka oo lafadaha inta lahaka magacaabo ra-iisul wasaare cusub yamayba lakuwada inta luqobada isniinta labaataiyo toddobada bilo guud hamayba inta niinka eg warkii hamingnimisisunku kooya idaacadda warsan stuudiya magaalada baydhabo warka yamayba intaas inkujiyadiya anoo qaalid cabdi ah dhiniga farsamada bilaal hilaal war kun war ka xeegintay hawada redinka kulamaana akhyaar yamayba sinkutabay ammaano alla kama hasantin dhungunsudowka warka